dowlad goboleedka jubbaland ayaa hormuud u ah kheyraadka dalxiiska ah ee dalkeena uu leeyahay goobaha dalxiiska ah ee dowlad goboleedka jubbaland ay caanka ku tahay waxaa ka mid ah deegaanka goobweyn oo ah halka ay iskaga darsamaan webiga jubba iyo badweynta hindiya goobaha dalxiiska dabiiciga ah ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ma jirta cid maalgashatay waxayna u muuqataa in ay dadka ku baraarugsanayn maalgashiga dalxiiska qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay sida lagu soo nooleyn karo goobaha dalxiiska ee uu burburkii dalka saameeyey iyo sida loo horumarin karo goobaha dalxiiska jubbaland waxay leedahay goobo dalxiis oo aada u fara badan waan ogsoonahay oo markii laga tego badda iyo jasiiradaha iyo isku darka iyo saddexda gobol oo jubbaland goobn uusan webiga marin ma jirto saasi awgeed waa stateka keliya ee isku dar bad iyo webi iyo laba webi ay ku kulmaan wuu ka duwan yahay marka gobollada kale wuu ka duwan yahay saasi awgeed marka horta midnaanta koowaad waxaa iskale amni haddaan amni la helin dalxiiska jubbaland inta maqana lama soo celin doono inta hadda lahayana lama sii hayn karo intaasoo idu waxay u baahan tahay si magac wanaagsan aan u bixinno in ay noqoto in aan amniga gacanta koowaad isugu geyno waan ognahay markii lada dalxiis waxaan u baahan nahay dhalinyaradeenna social mediaha iyo saxaafadeenna iyo bahda warfaafintoo dhan inaan si bositiifa u suuq geyno dalkeenna waxa uu leeyahay hodanka uu ku yahay
waxaan dalxiiska imaanayo oo dhaqaalaha laga helo waa dad dalxiisyaal oo ajnabi ah dadka ajnabiga markay imaanayeen waa in shuruuc ilaalinayso cayimka bulshada deegaankaas ku nool in la helo waa in kor haddii kale waxay saameyn togan ku yeelanaysaa dhaqankii dadka islaamka ah ama shucuurta meesha ku noola markayda marka kow waxaa muhiim ah shuruucda dalxiiska loo yeelaya in wadaadada odayaasha dhaqanka aqoon-yahanka wasaaradda dalxiiska dhammaantood in wax bulshada loo soo bandhigay tahay horumarinta iyo maalgashiga goobaha dalxiiska ku wanaagsan ah ayaa door muhiim ah ka qaadan karta kubaca dakhliga dalka